miidiyaha qaranku waa miidiyaha qaranka dadko dhan ba u sameynaya xisbiyadu u sameeya cid waliba way u siman tahay miidiyaha qaranka waxaa lagu maamulaa oo uu ku socdaa hantida qaranka cashuurta laga ururiyo dadka maxaanku dhaha reer somaliland muwaadiniinta ayuu ku baxaa wixii kharasha ee maxaanku dhaha ku baxa laga bixiya in loo adeegsado ujeedo ka duwan ujeedadii loo abuuray oo ahayd in dadka lagu wacyigeliyo in dadka wararka iyo waxyaabaha dhacaya ee dalka ee saxa ah lagu gaarsiiyo ujeedo ka duwan oo ah in dadka maxaanku rahdaa been abuur iyo warar aan sal iyo raatuna lahayn oo aan jirin maxaanku rahdaa midiaha dadka laga gaarsiiyo midiaha qaran waxa weeyaan waa ad waa scandal waa foolxumo dadkuna waa wada sidaan u dareemayay u dareemayeen dadkuna waa wada arkayaan waxaan leeyahay arrintaas arrimaha noocaas oo kale sababahay u dhacayaan waa waxyaabaha loo baahan yahay in shir laga yeesho laga hadlo sidii u dhaqmayaa miidiyaha qaranku miidiyaha qaranku waa inuu sharci dhexdhexaada oo aan xisbi maanta shalay maxaan ku rahdaa xisbi kulmiyaan aha sidaasaan uga qaylanaynay laakiin sidaa umay dhaqmi jirnay ilaa xadkaa laakiin oo xisbiyada mucaaradka wararka way ka qaadan jireen way kasii dayn jireen laakiin boqol kiiba siddeetan inta xisbi xaakimka ayay u adeegi jireen maanta waxaa kusoo kordhay waxyaaba aan shalay jirin oo ah islaamka cay iyo aflagaado xisbiyadii qaranka madaxdii qaranka dadki bulshadii qaybo kamida maxaan ku rahdaa laga sii daynayo maxaan ku rahdaa dadkii oo lagu marin habaabinayo oo wax aan jirin inta loo sheego oo been abuura war khaldan la gaarsiinayo waxyaabahaasi waa waxyaabaha keena conflict waa waxyaabaha iska horumarka keena waa waxyaabaha bulshada kala fogeeya waa waxyaabaha ka mamnuuca ah nidaamka caafimaadka qaba ee dimuqraatiga ah waxaanu leenahay sidan waxaa u dhaqma oo keliya nidaamka kelitaliska ah waanu naqaanaa waanu soo aragnay wuu dumay sababuu ku dumay bay ahayd dhaqankii nidaamkaa ka hadhay meel ugama banaana halkan waxaa leeyahay dib ha loo xisaabtamo oo bal intaa inaan wax kalaba ka xisaabtamin arintaasaanu doonaynaa in laga xisaabtamo haddaan xisbiyada mucaaradka nahay waxaanu ka hadlaynaa oonu leenahay war miidiyaha qaranka yaale miidiyaha qaranka kaanu shalay baasgareynay budgetkiisa miyaanu hayn annagoo golaha baarlamaanka sidee buu golaha u caaya sidee buu guddoonka u caaya side sidee buu xisbiyada qaranka propagando aan jirin looga sii daaya miidiyaha qaranka waxaa laga sugayaa inuu la tartamo miidiyaha privateka ah in uu war dheelitiran isu miisaaman oo objectifa inuu ummadda gaarsiiyo ayaa laga rabaa ujeedada qura ee loo fangaranaya waa ujeedada haddii aan ujeedada intaa la helin waa xaaraan in la fangareeyo in babligu fangareeyo oo khasnada dowlad laga fangareeya waa xaaraan haddii intaa aanu gudan karaynin war sugan dhammaystiran dheelitiran dhexdhexaada waa intaa inta laga rabaa haddii intaas aana shaqaynayn dhibaata hadda inoo taalla waxa naga dhexeeyaba nin siduu doon u adeegsanaya sidaynu uga wada hadlaynaa sidaynu ugu tartamaynaa sideeba xisbiyadu doorashada udhacaysaa inta waxaasi ay jiraan waxaanu leenahay xukuumaddu ama ciddii waxaa wadaa dib ha loo fadhiisto t v-ga qaranka iyo raadiyaha qaranka iyo jaraa'idka qaranka waa in ay noqdaan wax qaran wax qaran waa inay noqdaan oo dadka u siman oo dadka u dhaxa oo credibla